bismi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu albukhariyu raximah اllahu tacaala baabun ida maata fi zixaami aw qutila bih haddii qofka lagu dilo zaxmada ciriiriga dhexdiisa ama uu ku dhinto xukunka ku soo arooray caddayntiisii u baab yahay tarjamadan fiqigeedan ka hadalnay xadiidkeedan noo dhinnaa qaala akhbaranaa isxaaqu bnu mansuur qaala xadatanaa abuu usaama wa huwa xamaadu bnu usaama qaala hishaamu akhbaranaa can abiihi can caaishata qaalat lamaa kaana yowmu uxud maalintii uxud markay ahayd husima almushrikuuna mushrikiintii waa la jebiyey fasaaxa ibliisu ibliis ayaa qayliyey ay cibaad allaahi ukhraakum yaa cibaadallaahi addoomihii allow ukhraakum gadaashiina laasima oo ogaada farajacat uulaahum middoodii horeysay ayaa laabatay oo midda dambey kusoo laabatay fajtaladat hiya wa ukhraahum way isa seefeeyeen iyada iyo kuwii dambe fanadara xudayfatu xudayfa wuxuu eegay waa fiiriyey faidaa huwa biabiihi alyamaan waa baabihiis yamaan qofka la dilaayo faqaala ay cibaad allaahi abii abii aabbahay aabbahay ayuu yidhi qaalat fawallaahi maxtajazuu ilaahan ku dhaartay ma aynan ka joogsanin oo ma aynan ka joogin xataa qataluuhu ilaa ay dileen qaala xudayfatu gafara allaahu lakum allah idiin dhaafo ayuu yidhi qaala curwatu famaa zaalat fii xudayfata xudayfa dhexdiisa ma aynan ka tegin minhu kaa xaggiisa baqiyatu khayrin khayr inuu ku haray dayb uu kaga harsan yahay xataa laxiqa billaah ilaa uu ilaahay haleelay uu dhintay ayb fiqiga marka xadiidka ku jiro waa ka hadalnay casharkii horaan uga hadalnay ayb iyo maakhidda culummadu ay ka qabaan masaladan baabun idaa qatala nafsahu khata'an falaa diyata lah halkan wuxuu ka hadlayaa qofku hadduu nafsadiisa dilo si kama ah oo u dilo wax diyo a ma leh isagii baa nabar isku dhuftay waa isdilay si iyadoon qasad iyo kas aan ahayn wax diyo a ma leh ilaa isaga ficilkiisuu ku dhintay ayb saasuu marka bukhaari uu baabeeyey iyadoo waxba uunan shaki iyo gelinin waa jesmiyey xukunka ayb ahlucilmiga qaar ka mida sida awsaaci iyo isxaaq iyo imaam axmed ayaa waxay dhahayaan tajibu diyatuhu calaa caaqilatihi isaga qaraabadiisay diyadiisa ku waajibaysaa fa in caasha fa hiya lahu calayhim haddii uu noolaado asaa iska leh dhaawacaasu ku noolaado haddii uu dhintana wa in maata fa hiya liwarahatihi haddii uu dhintana diyadaas warahadiisa iyo dadkii dhexlaaya ayaa qaadanaya laakiin jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin maya mar hadduu isaga ficilkiisa ku dhintay cidna diyo kuma laha xadiidkuna sidaas ayuu tilmaamayaa xadiidka soo socdo ayb qaala xadathana almakiyu bnu ibraahim wa huwa abu sakan albalkiyu qaala xadahanaa yaziid bnu abi cubayd can salamata qaala kharajnaa maca anabiyi sal l salam ilaa khaybar nebiga ayaan khaybar la baxnay xadiidkan marka waa hulaahi aclaa maa cinda albukhaariyi waa hulaahi yani bukhaari inta nebiga uu ka tirsado inta ugu yar saddex qof oo hadda sanadkan sidaasuu ka mid yahay makiy bnu ibraahim can yaziid bni cubayd can salamata bni lakwac ka afaraad waa nebiga marka asagay nebiga saddex qofa ugu yar inta ay nebigu uu ka tago khaybar ayaa nebiga ula baxnay faqaala rajulu minhum nin iyaga ka mida wuxuu yidhi asmicnaa yaa caamiru min hunayaatika caamirowna maqashii yacnii hees howleedkaagii iyo na maqashii ayb caamirkaasna abuu muusa adeerkiisu faxadaa bihim waa heesay marka oo waa hees howleed ayuu u heesay ayb faxadaa macnaheedu waxay tahay dadku markay howl qabanayaan iyo marka ay safar ku jiraan iyo waxyaabaha ay isku dhaafiyaan masaafada iyo hawsha ayb faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi man isaa'iqu aawe midkii heesaayey oo yacnii hees howleedka qaadayey qaaluu waxay yidhaahdeen waa kuma buu yidhi qaaluu caamirun caamir waayey dheheen faqaala raximahullah allah u naxariiso marka nebiga qofka uu raximahullah dhaho qofkaas dagaalkaas ayuu ku dhimanayey oo ducadaasa alla u aqbalayey ayb faqaaluu yaa rasuula allah waxay yidhahdeen rasuul allow hallaa amtactanaa bihi maad noogu raaxaysid ninkan inuu noo noolaadaan jeclaan lahayne fa usiiba sabiixata leylatihi habeenkaas subaxeeda ayaa dhaawac gaaray oo la asiibay faqaala alqowmu dhaawacuna asagaa isgaarsiiyey faqaala alqowmu dadkii waxay dhaheen xabita camaluhu ninkan camalkiisii waa hoobtay waa buray qatala nafsahu nafsadiisiibuu gooyey ou dilay falamaa rajactu markaan soo laabtay wahum yataxadasuuna iyagoo ku sheekaysanayo anna caamiran xabita camaluhu faji'tu ila nabiyi sal l salam nebigan u imid faqultu yaa rasuula allah fidaaka abii wa ummii zacamuu waxay ku andacoodeen anna caamiran xabita camaluhu caamir in camalkiisii buray maadaama uu isaga isdilay faqaala wuxuu yidhi kadaba man qaalahaa qofkii yidhi waa gafay inna lahu laajirayni itnayni laba ajar buu leeyahay inahu lajaahidun mujaahidun waa mid yacni jihaaday oo ku jihaaday ah wa ayu qatlin dilkeebaa yasiiduhu calayhi ka siyaadinaya isaga korkiisa ayb hadda xadiidkan ninkan fa usiiba caamirun bism buu hadda riwaayadan dhigay maxalu shaahidkii ma leh yani maxalu shaahidka qof isdilayaa la rabaa laakiin horaan u soo marnay kitaabulmaqaazi inuu waran isaga uu qof ku dhufo islahaa inuu jilibkiisa kusoo laabtay oo uu markaas dhiig baxay sidaasna uu ku dhintay marka riwaayadaas kale ayaa tarjamadan xukunkeeda laga qaadana caadada bukhaarina way tahay sidaas wuxuu diidayaa xadiidkii inuu isku si ugu soo celiyo ayuu diidayaa marka saa darteed xadiidka qisadan qaybta ka maqan meel kaley ku jirtaa waxaa laga qaadanayaa marka qofku hadduu si kama ah isku dilo nabarkiisa uu ku dhinto diyo inuuna lahayn leanna nebigu ninkaa diyo kama bixinin dadkiisana ma dhihin diyo siiya ninkan maunan dhihin meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa inaan diyo uuna lahayn isaga ayb macnahaasaana marka xoog badan dembina ma laha mar haddii si kama ah uu isku dilay ee qofka dembigale waa qofka u qasdo ee si kasa isku dilo wey ayb oo xadiidkiisana aan soo marnay ayb wixii uu isku dilay ayuu naarta iskugu dhex dilayaa ayb marka bukhaari tarjamadan waxaa la yidhi awsaaci iyo dadka madhabta kale qabo ayuu ku naqdinayaa ku radinayaa lana dadka dhahaya caaqiladiisa hadiyo isaga siinayso ayuu meesha ka saaraya waana madhabta awsaaci wax uu radinaya bacdi alculamaa baa waxay dhaheen daahiriyada ayaa sidaas qabaan bukhaarina daahiriyada uu radinayaa marka ibnu xajar waa diiday wuxuu yidhi waqtiga bukhaari kitaabkan uu qoraayey daahiriyadu madhabkooda maba ma la aqooninba mana intishaarin ee waxa uu ka hadlaya waa awsaaci iyo raggaas aimadaas ayb baabun ay haada kani baabun baab weeyaan idaa cadda haddii uu qaniino yadda rajulin qof gacantiis fa waqacad ay dhacdo hanaayaahu labadiisa ilig madiyuu lahaanayaa marka ay hal yalzamuhu fiihi shay-un ow laa diya miyaa ku laasimayso ninbaa nin qaniinay ninkii kalena gacantiiba xoog uga dhufsaday iligii baa soo dhacay diya ma la siinaa ninkaas masamaya saasuu rabaa inuu tarjamto asalka markaa qisaduna waxay tahay qof isagoo isdifaacayo qof kale wax gaarsiiyey hal calayhi shay ninbaa adiga ku dilaayo waa iska difaacday isagii baa wax gaarsiisay hal calayka shay wax ma lagaa rabaa taasuu rabaa inuu marka ka hadlo qaala xadaanaa aadamu wahuwa aadamu bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa qataadatu qaala samictu zuraarata bna abi awfaa can cimraana bni xusaynin ana rajula nin cadda yadda rajulin nin gacantiis ayuu qaniinay fanasaca yadahu gacantiisii buu siibtay ninkii min fiihi afkiisa ayuu ka dhuftay fa waqacat waxaa dhacay haniyataahu labadiisa ilig labadiisa yani fool fakhtasamuu ila nabiyi sal ll ly slam nebigay u dood tageen faqaala nebigu wuxuu yidhi yacadu axadukum midkiin waa qaniinayaa akhaahu walaalkiis kamaa yacadu alfaxlu owrka sida uu wax u qaniinoo kale laa diyata lahu wax diyaa male iska ma dhaafayaa gacantiisa ilaa aad ka dhammaysato miyuu kuu dhaafayaa waa maya waa dhufanaya marka adiga laftirkaaga saan uma samaynin oo waa qaniinaysa ayb waxaa laga qaadanaya marka laa diyata calayhi mar hadduu yidhi diya male qisaas warkeedda diya mabaa laga rabaa lianna diyadu qisaasay awalba beddel ka ahayd haddii marka diya male la yidhaah min baabi owlaa qisaas ma jira ayb ilaa awalba diyadaani qisaasay beddel ka ahaa jirtay haddii qisaastii meeshii laga bixiyey haddii diyadii laga saaray qisaastiina waa ka baxay kafaaro iyo wax lamidana lagama raba hadduu qofka ku dhinto nabarkaas ayb qال xdثna أbو cاaصم عن بن jurayج عن cطاء عن صفوان بن يعلى عن أbيه qاala kharجت في غزوة duulaanan u baxay facada rajul nin ayaa goostay oo qaniinay nin ninkaa marka la qaniinayana yaclahan shaqaalo nin u ah buu ahaa fantaزca aniyatahu fantaزaca wuxuu siibtay haniyatahu ilig foolkiisii ayuu gacantii la dhuftay fa abdalaha nabiyu sal ly salam nebiga waxba kama soo qaadin waa ibdaaliyey marka xadiidka ay tarjamada waa ismudaabaqaynayaan qofkaana xukunkiisu waa inuuna waxba lahayn ayb waxaana lamida qofka isagoo isdifaacayo qofka kale wax gaarsiiyey laakiin shardi arrintaas waxaa u ah alshala falashal inuu soo maro oo ninka haddii aad iskaga celin kartid hadal haddaad wax ku dhufato waa lagaa rabaa markaas waa lagaa qisaasa ama diyaa lagaa rabaa haddii aad dharbaaxo isaga celin kartid maahan inaad feer iyo wax weyn ku dhufato ama gud ku dhufato haddii aad ul iyo wax lamida isaga celin kartidna xabad inaad ku dhufato maaha adoo markaa heli karo si fudud haddaad sida weyn qaadato markaas waa lagaa rabaa ayb waa inuu marka alashal falashal ou maraa ayb imaamu maalik ayaa isaga masaladan wuxuu ka qabaa waa laga rabaa ninka haddii la qaniino ama isagoo la soo weeraray oo nabari wax gaarsiiye qof waa laga rabaa buuy oo damaan ayaa ku waajibaya xadiidkanna wuxuu uga jawaabay nebiga waa ibdaaliyey macnaheeda waxaa laga wadaa buu yidhi ninkaas iligiisa qaniyada xooggeeda ayuu ku dhacay ee ninkaas dhufashadiisa kuma dhicin uu leeyahay laakiin taas waa macno aada u fog ninkii waa qaniinay iliga ilkaha waxay uga daateen dhufashadii xadiidka saasaa ilaa u tilmaamaya ayb xadiidkan marka jawaab macnale maynan ka bixinin xoog badan ayb waxaa kaloo qisada laga faa'iideysanayaa carada in la yska ilaaliyo ninkan caraa u keentay waxaan waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka inuunan isaga qisaasan karin qofka uu qisaasta ku leeyahay waxaa qisaasi karo xaakimka ama imaam oo inuu u qisaaso waxaana laga qaadanayaa ninka markay labada ilkood ka dhaceen nebigay isula yimaadeen oo isaga ma ridanin iligiisa waa in marka maxkamad ay wax xukunto ayb baabun assinnu bisinni ilig ilig ayaa loo ridaa oo loo qisaasaa qaala xadaana alansaariyu qaala xadaanaa xumaydun can anas waa maxamed bn cabdillahi alansaari ansaarigu xumaydna waa xumayd bnu abi xumayd alطawiil can anasin radia allaahu canhu ana bnata nadri waa rubayc binti nadr latamat jaariyatan gabar ayay dharbaaxday waxbay ku dhufatay feer iyo wax la mid ah fakasarat haniyatahaa iligeedii bay jebisay waxaa laga yaabaa marka iligay jebisay macnaheedu waa riday isaga dhan laga wado ee haddii iliga caadi loo jebiyo oo uu ishaysta laakiin qeyb uu ka jabo xukuumo ayaa loo xukuma waa la qiyaasayaa iligaas inta ka maqan ayaa la fiirinaa iyo inta baaqi noqotay shantii halaad ayaa laga qiyaasaa marka intaas haddii iliga nus uu ka go-ay shantii baa la kala baraa haakada ayb laakiin marka qisaasta ay imaanaysa waa iliga dhan marka meesha laga soo rido leanna haddii la yidhaha ilig jaban ha la qisaaso qofkaani markuu qaata bir oo iligii ku dhufto de isaga maa og intii inuu jebinayo iyo in ka badan iyo in ka yar lama qiyaasi karo allahuma ma sheegin in inta cabir la qaado la jeexo isaga dhan iligii taasna waxaa laga yaabaa inaynan meel walba ka sahlanayn fa aatow nabiya sal l slam nebigay u yimaadeen fa amara bilqisaasi qisaas ayuu nebigu amray marka iliga in laysu qisaasayo kulligiis haddii uu dhaco waa la ridaa qofka kalena oo qisaasaa ka waajibta shay laf ah oo la qisaaso ma jiro iliga maahane lafaha kale ee jirka qisaas ma leh qofka haddii laftan gacanta laga jebiyo midda lugta haddii la jebsho tan madaxa haddii la jebiyo male qisaas diyo unbaa la bixina diyadaasna marka wixii wejiga iyo madaxa ku saabsan magacyay leeyihiin laakiin hadday laftu caddaato waa shan halaad haashimadu waa toban halaad lafti haddii madaxa laftiisa ay jabto ma'muumada haday madaxa yani hoostiisa gaarto maskaxda waa thuluth haddii maskaxdu ay tagtana waa diyo kaamilada oo iyada manfaca ayaa tagtay baa laleeyahay markaas qaabkeedu marka sidaas lafahan kale laakiin hadday caddaadaan oo dhaawucu laftu uu caddeeyo iyada waa xukuuma ee muudixa oo arshi muqadara ma laha ayb laf marka la diyo muqadara leh qisaas geli karo waa iligaas ilkaha iyo gowsaha iyo miciduna waa isku mid isku xugun ayb waa yani arshigooda muqadarka waa isku mid ayb madaxa nabarka yani dhaawaca madaxa caddeeya muudixada iyada qisaas waa gashaa bis waxa kaloo qisaas galaana male intaas marka madaxa ku dhacdo ayb baabu baabu diyati alasaabici baabu bayaani diyati alasaabic farihii diyadooda caddaynteediibuu u baab yahay farahaas kuwa lugaha iyo kuwa gacmaha sida loo diyeeyo qala xadaanaa aadamu qaala xadaanaa shucbatu can qataadata can cikrimata can ibni cabaas can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal nabigu wuxuu yidhi haadihi tan iyo wahaadihi tani yani tan waa fareerada iyo wahaadihi suulka sawaaun isku mid uha xagga diyada yacni alkhinsara walbinsara ay u jeedaan ayb isku diyo waayo labadaas ma la dhahayo marka suulku waa ka manaafacaad badan yahay faryeerada ma la dhahayo mar haddii naqli uu soo arooray nas bis faryarta iyo iyo suulku waa isku mid waa toban mid kasta qala xadaanaa maxamed bnu bashaar huwa bundaar qaala xadaana bnu abi cadiy can shucbata can qataada can cikrimata can ibni cabaas qaala samictu nabiya sal l salam naxwahu ayb far kastaa marka waa waa toban qofka haddii marka shantiisa tobankiisaan farood laga guro diyo kaamilay noqonay soo maa mid walbaa markay toban tahay waa konton shantaas farood waa konton shantan faroodna waa konton ninkii marka labadii gacmoodoo laga jara waa labadii gacmoodoo laga jarayo kalow ayb khilaaf marka masaladan oo qadiima ayaa jiri jiray oo cumar laga wariyey ibnu abi shayba uu warinayo wuxuu leeyahay suulka shan iyo toban ayuu ka dhigay fartan sabaabada murugsatada iyo midda dhexena wuxuu ka dhigay toban toban middan faryeerada yani ku xigto iyo faryeeradana wuxuu ka dhigay lixlix cumar markaas waa ijtihaaday waa ijtihaaday naskan maunan arkin naskaana loo sheegay waa ka tegay ijtihaadkiisa suulku marka shan iyo toban labadan toban toban lixlixuu labadanna ka dhigay markii uu xadiidkan maqlay xukunkaas waa iska dhaafa naska uu hogaansamay xadiidka nabiga sala allahu alayhi wasalam ayb khaaabi marka meeshan qaacidou keenay wuxuu yidhi hada aslun fii kulli jinaayatin laa tudbatu kimiyatuha jinaayo kasta oo aan la dabdin karin inta ay laegtaa kiimiyadeeda fa idaa faata dabduhaa dabdigeeda hadduu tago min jihati almacnaa xagga macnaha ictubirat min xaysu lism magacaa la fiirsana hadda suul wuxuu qabto ma la dabdi karo faryeera waxay qabata aad looma dabdi karo magacaa laga fiirina marka suulkuna waa far kanna waa far isku qiimaha noqdaan qaaciduu ka dhiga ayb ayaga marka manaaficdooda iyo hadhow la fiirin maayo naagta hadda uur kale caloosheeda waxa ku jira marka lasoo rido oo ay dhintaan diyadeeda waa isku mid shan halaadaa laga bixina waa shan halaad wiil ha ahaada gabar ha ahaa waxuu doonaa ayb taasay marka isshabahayaan waxaa la mida marka farta haddii manfacadeedu dhimato meesha waa iskaga taallaa laakiin waa qallashay dhaawac qofka la gaadhsiiyey ayay fartu la qallashay far diy diyadeed oo kaamilow bixinayaa qofkaas jaaniga ah oo jinaayada geystay leanna manfaca dhanaa tagtay ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa asaaba qowmun qolo hadduu asiibo qolo hadday asiibaan oo ay dhaawacaan min rajulin qof hal qof hadday asiibaan oy dhaawacaan hal yucaaqabu ma la ciqaabayaa ow yuqtasu minhum mase ma la qisaasanayaa kullihim dhammaantood ayb hadda masaladu ka hadlaayo waxay tahay dadka jinaayada geystay hadday yihiin dad badan hal ninna ay jinaaye u geysteen oy dileen tobankooda hal ninay dileen mid kasta xabadoo ku dhuftay ayb tobankooda ma la ciqaabayaa mase midaa la ciqaabayaa kuwa kale diyaa laga qaadayaa kayfa alxukmu wa qaala mutarifun can ishacbiy fii rajulayni laba nin shahidaa calaa rajulin laba nin ku marqaati furay shahidaa calaa rajulin hal nin ku marqaati fureen annahu saraqa inuu wax haday faqatacahu caliyun cali ninkii gacanuu ka gooyey uma jaa'aa biaakhara nin kaley haddana keeneen faqaalaa waxay dhaheen akhda'naa waa gefnay midkan waay ninka wax haday markii hore ninay keeneen labadooda markhaati bay fureen ninkan waxbuu xaday wu xaday nisaabay gaarayeen cali marka markhaatidii ayuu gacanta uga jaray ninkii haddana waa yimaadeen waxay yidhaahdeen waa gefnay ninkan aan hadda wadno ayaa dilka ayaa ayaa waxxaday ninka waxxaday waa ninkan ayay dhaheen fa abdala waa buriyey shahaadatahumaa markhaatida ay ninka dambe ku furayeen horta eber uu ka dhigay sababta uu markhaatida u buriyeyna waa tuhmada darteed nimankan tuhuna ku jiro altuhum tuhun ayaa meesha yimid wa ukhidaa bidiyati alawali ninkii horena gacantiisa magteeda bixiya ayuu yidhi konton halaaduu ka qaaday ila ninkii gacanta laga gooyey ayaga ayaa gacanta ka sababteed sabab sababtoodaa looga jaray baabkan jinaayada marka la joogo waxaa jiro mubaashir iyo sabab iyo shardi ayaa jiro mubaashirkaa xoog badan sababtu iyadana waa kale xoog badan tahay haddii sababta qofku ku dhintay ay tahay sabab qawi ah oo mu'ahiro ah waa loo qisaasaa qofku ninkii waa soo qabtay labada gacmood labada lugooduu ka xiray baahiyuu u dilay meeluu ku xiray khalaas waa la dilaya ninkaanaa dila ilaana waa sabab mu'ahiruu ku sameeyey sababka mu'ahirkee qawigaa waxaa ka mida markhaatida waa yimid qofkaanuu soo qabtay markhaati buu ku furay markhaatidii baa loo dilay hadhow wuxuu yidhi beenan sheegaya yani waana u qasday beenta isagaa la dila waa loo qisaasta lianna waa sabab mubaasharaba la midaw ayb masaladan marka taasoo kale wa qaala wuxuu yidhi labadii buu marka diyada ku xukumay low calimtu haddaan ogaa lahay annakumaa idinku tacamadtumaa maxalushaahidka waa annakumaa idinku tacamadtumaa inaad u qasadeen ood u kasteen laqadactukumaa labada gacan gacmahan idinka jari lahaa laba nin oo hal nin gacanta ka jaray way sabab ugu noqday cali wuxuu leeyahay haddaad kas u yeeli lahaydeen oo hadda khada baad sheegateen hadday kas ahaa lahayd labadiinna mid kastaa midigtan ka jari lahaa marka yani yuqtalu ljamaacatu bilwaaxid wa yuqasu ljamaacatu bilwaaxidi jamaaco dhan ayaa hal nin loo qisaasa ayaa ayaa loo jinaayey ayaa loo qisaas loogu samayna wa qaala libnu bashaar maxamed ibnu bashaar waa sheekhiisa wa qaalabu uga warinaa lianna aharka ayaa mowquuf ah xadaanaa yaxya can cubayd illaahi can naaficin can ibni cumara radia allaahu canhumaa anna hulaaman addoon qutila anna ghulaaman inan ayaa qutila la dilay kiilatan si sir ah ayaa loo dilay yani waa la asasinaareeyey si sir ah loo dilay ayb faqaala cumaru cumar wuxuu yihi low ishtaraka fiihi ahlu sancaa marka cumar wuxuu sameeyey markii loo sheegay ninkii ninba cunugan waa la dilay wax dilayna lama yaqaano si sir ah baa loo dilay markii la yidhi ayaa arrintii la baaray aayar baa loo baaray waa la baaray waa la baaray waxaa soo baxday dadkii dilay saddex qofay noqdeen marka naag iyo laba nin ayay noqdeen saddexdooda waa la dilay marka meeshaas marka maxaa laga qaadanaa mas'ale muhiima oo qadaha muhim u ah albayina maxaa la yidhaha nebigu wuxuu yidhi albayinatu cala almuddaci ninkan cunugan la dilay dadkiisa dacway keensadeen waxay yidhaahdeen cunugan waana laga dilay bayina laga rabaa xadiidku sida u dhahayo bayina maxaa la yidhahda bayinadu markhaati keliya maaha haddaad tiraa bayinadu waa markhaati haddii markhaati la waayana dhiiggaaga nasiibkaa maya saas bayinadu waa wax kasta oo ay wax ku caddaanayaan shay kasta oo ay wax ku caddaanayaan waa bayina oo aana lagu xukumi karin marka hadda badanaana sida badan haddii markhaati un hala fiiriya la dhaho sida badan dadka markay wax dilayaan waa isqarinaya meel cidla ah oo aan loo jeedinoo isku dayaa inuu wax ku dilo qofka ee suuqan la arkaayo ad annaga xaalkan ku jirno xaal dabdisan maaha annaga iskama warramayno laakiin meel maxkamad sharciga ka jirto oo nidaam ka jiro qof inuu suuqaas wax ku dilo waa yar tahay badanaa waxbuu farsamaynayaa siqa aan la arkaynin ba wax ku dila haddii marka la yidhaha ha layska dhaafo qofkaas nin walbo inuu wax dilo damco qofkii oo keligiisuu gaadaya waana dila waa in marka baaritaan la sameeyo baaritaanadan marka dadkan yacni wax yaqaano baaritaanada la baro baaritaanada ay samaynayaan waa lagu dhisi karaa hadalla hore markhaatiyaal hore wax uun bayina waa la raacraaca qofkii baa qiranaya marka wixii markii la raacay ama sidaas ama bayinadaas in wax lagu yeelo marka sidaasaa la sameeyey marka tan ayib cumar marka wuxuu yidhi low ishtaraka fiiha ahlu sancaa jariimadan reer sanca oo dhan hadday wadaagi lahaayeen la qataltuhum waa u dili lahaayeen cumar baa waxaa lagu yidhi hal nin miyaad u dilay dad badan hadday ahlu sancaa oo dhan cunugan ay dili lahaayeen waa dili lahaa iyagana marka fiihi qatlu ljamaacati bilwaaxidi shardi laakiin waxaa ah mid kastaa nabarka uu geystay inuu yahay nabar keligiis wax dili karo xabaday maalan kulligood ku wada dhufteen ninkii shan xabadooda xabadka uga taal shantaas xabad mid kastaa waa dili kartay soo maaha shantooda waa la dilaa laakiin nin baa soo sasabay ninkan meeluu keenay mid kale gacantou qabtay hal ninna waa dilay markaas maxaa la sameynaa kan dilayaa la dila kuwanna waa la tacsiira xabsi iyo waxbaa la dhiga ayb saasay marka xooga ugu kala yar duwan yihiin wa qaala mugiirat bnu xakiim can abiihi ina arbacatan afar qataluu sabiyan cunug yar bay dileen faqaala cumaru milahu cumar wuxuu yidhi sidaas oo kale cunugaas baa afartooda loo dila wa aqaada abuu bakrin wabnu zubayr wa caliyun wa suwayd bnu muqarinin min ladmatin dharbaaxo ayay u qisaaseen qofka hadduu qof marka dharbaaxo ku dhufto waa looga qisaasa adna ku dhufsaa laleeyahay ku dhufo wa aqaada cumaru min darbatin bidirati cumar waa qisaasay dhufasho ul qof uu ku dhuftay ayuu yidhi iga aargudo yani markay usoo baxday inuu si qalada ugu dhuftay wa aqaada caliyun min alaaati aswaaq cali saddex jeedal ayuu ka qisaasay isagana saddexdaa jeedal waxay ahayd nin baa loo keenay nin markaa qambar la dhihi jiro mowlihiis ah buu yidhi wad ninkan intaasoo jeedal ku dhufo toban ku dhufo markaasuu saddex iyo toban ku dhufta saddex asaga jeebkiisa uga darsaday tobanaa la amray saddexuu ku darsaday kaalay buu yidhi marka qambar buu marka halkan dhiga ka aargudo yidhi saddexda ku dhufo ayb da dadka maahan inta dad lagu soo daayo ay iska garaacaan ayb hore waxaan u soo marnay dadka dhabarkooda xad unbaa loogu ayaa lagu bannaysan karaa iyo wax lamida maaha qofkan un in layska tumo sharci maaha ay waxaasuu sameey waayey ama yacni meeshaanu fadhiyaa iyo darteed in inta lagu yimaado layska garaaco ul un lala gala ama yacni karbaash un lala gala maaha oo dadkana hadhow la yidhaahdo ummaddan yaa xukumi kara haddaan saas la yeelin lama xukumi karo waxaas sharci maaha ilaahay hortiisa taas waxba kuu qaban maysa dadkan hadday si u qallafsan yihiin camalka camalkooda u way sidii lagu xallin kara cadaaladda sharciguna ha lagu xallin karbaashku isaga waaba wax kale dadka waxaa laga yaabaa qofka in xabad ku fakato faa dhimanaayo dhaawac waa gaaraayo xabadaa waa ku fakatayaa laleeyahay dadaa la kala burinaayo xabadaa ku fakatay qof dhan dad la kala burinaayo xabad in lagu kala buriyo dadka maxay tahay dhiigi dhammaay waxuu iska noqdeen waqtasa shurayxun shurayx wuxuu qisaasay min sawdin wa khumuushin jeedal iyo xagasho xagatin yacni wuxuu rabaa inuu yidhaahdo waxyaabahaas qisaas waa laysu qisaasaa laakiin jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihin maya waxyaabaha ma laysku qisaasi karo lama dabdin karo da nin haddii uu nin karbaash ku dhufto adna ku dhufso haddaad tiraahdi kii qadarkiisa inuu ku keeni karo ma dhici karto ninaa nin feere adna feer isku xoog maaha isku qaab uguma dhicin lama lama dabdin karo waxaasoo kale marka tacsiir bay ka waajibiyaan laakiin ibnulqayim masaladaas aad buu u baaray waana adilo badanoona u keenay ibnu xajar laftirkiisana marka waa keenay wuxuu yidhi waqaala ibnu lqayim baalaga bacdu lmutaakhiriina fanaqla alijmaaca cala cadami alqawdi fi alladmati waaldarbati wainamaa yajibu atacziir wadahala fi dalika faina alqowla bijarayaani alqawdi fi dalika haabitun can alkhulafaa'i alraashidiin fahuwa wlaa bian yakuuna ijmaacan waa la qisaasi karaa in la dhahaaba ijmaaca ku habboon maadaama cumar iyo cuhmaan iyo yacni cali abubakar ay sidaas yeeleen whuwa muqtadaa iطlaaqi اlkitaabi wاsunna wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum marka waxaad moodaa isaga ibn xajar laftirkiisu warkaas inuu ku raalli yahay qaala xadaثna musaddu qaala xadaثna yaxya can sufyaana qaala xadaثna muusa bnu abi caaishaةa can cubayd اllahi bni cabdillaahi qaala qaalat caaishatu ladadnaa rasuula allahi sal l slam fii maradihi nebiga markii uu jiranaa ayaan daawo ama yacni cunno ayaan ku qasabnay oo aan ka gelinnay daankiisa xoog aan ku gelinay ku qulaaminay wa jacala yushiiru ilaynaa wuxuu gudagalay inuu noo ishaarayo laa taludduunii war cuntadaan iga daayo haygu qulaaminina qaala faqulnaa waxaan dhahnay karaahiyata almariidi biddawaa waa qofka jiran cidda uu daawada nacayo kale ku wada falamaa afaaqa markuu soo miirsaday qaala alam anhakum miyaanan idinka reebin an taludduunii qaala wuxuu yidhi qulnaa waxaan dhahnay karaahiyatan lidawaa inaad daawada nacayso unbaan u haysanay faqaala rasuulu llahi sal ly slam laa yabqaa minkum axadun ilaa ludda qof idinka idinka mida ma baaqi noqonayo ilaa isagana waxbaa laga gelinaya canka oo cunnaa lagu dirqinaya isagana ayb waa ka argoosanaya waa ka qisaasanaa buu leeyahy wa ana anduru waana waana ana waa fiirsanaya waa fiirinaya ila alcabaas cabaas ma aha fa inahu lam yashhadku cabaas idin lama joogin isaga marka yacni tarjamada waxay tahay haddii intaas layskaga qisaasay ee dharbaaxayana waa la mid soomaha intaasba lama dabdin karo marka bukhaari madhabtaas inuu qabo waxaad moodaa dharbaaxada iyo waa layskaga hargoosanaa iyada laftirkeeda ayb mas'alada marka uu ku bilaabay ee hore jamaacada qof ma loo dilaa hal qof dartiis ma loo dilaa khilaaf baa jiro ibnu siriin uu leeyahay hadday laba qof qof ay dilaan mid baa la qisaasayaa kan kalena diya laga qaadanaa laba qofa hal qof dileen weliyu dami waxaa u bannaan inuu yidhaha kan ha laga qisaaso midka kalena diyaan ka qaadana hadday dad badan yihiinna diyada waa loo qaybina boqolkii baa loo qaybina hal mid unbaa la qisaasa u isaga qabaa ee dad badan hal nin ma loo qisaasa laakiin xadiidka iyo aarkan aathaartan iyo waxay daliilu tahay in loo qisaasa ayb baabu lqasaamati qasaamadiibuu u baab yahay axkaamteeda caddaynteeda qasaamada waxaa la yidhaha waa dhaarmowd waa dhaarmowd qofkii yacnii mowdka qof hadduu dhinto meyd dhaartiisu dhaar meyd qof dhintay baa shanigiisa dhaar iyo waxbaa laga dhaaranaya xilligii jaahiliga marka way jiri jirtay waqtigaas gadaal dambe nebiguna waa qarirayo waa sugay dhaartaasina marka waa konton dhaar wa qaala alashcahu bnu qays ashcahu bnu qays waxa uu yidhi qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi shaahidaaka labadaada markhaati baad keenaysaa ow yamiinuhu ama dhaartiisa ayaad ku qancaysaa wa qaala bnu abi mulayka lam yuqid biha mucaawiyatu qasaamada mucaawiya wax uma qisaasin yani kontonkii dhaar haddii la dhaartay dad baa dad dhiig ku sheegtay ninkaanaa naga dilay qof naga dilay markay ku sheegteen ayaa waana dhaarteen kontonkii dhaar waa mareen ma loo dilaa ninkii ay ku soo dhegeen ma loo dilayaa mase diyo unbaa laga rabaa ninkaas mucaawiya wuxuu leeyahay ma uuna u qisaasin dhaar waxba kuma qisaasin marka waxba kuma qisaasin marka la leeyahay diyo ayuu ka qaaday waana sida imaamu shaafici oo u qabasaan haddii qofkan isagoo meel yaal laga helo calaamada laga helo dadkii dhiiggiisa lahaa ay qof kusoo dhagaanay ku sheegtaan oo ay yidhaahdaan ninkaanan anaga hebelaa naga dilay dhaartaa la leeyahay konton dhaar bay maraayaan hadday konton dhaar maraan bis ninkaas diyaa lagu xukuma laakiin in la yidhaha orodoo dilo dhaar darteed u dilo maya qaar badanoo culmadana saasay qabaan bukhaari laftirkiisana sidaasuu qabaa maadaama aharkan uu keenay qasaamadu dil ma waajibiso laakiin diyo ayay waajibisaa wa kataba cumaru bnu cabdilcasiis ilaa cadiy bni ardaah ayuu u qoray wa kaana ammarahu cala albasrati basra ayuuna madax uga dhigay fii qatiilin fii shani qatiilin nin la dilay wujida cinda beytin guri agtiis laga helay min buyuuti sammaaniin dadka suuqa ku gada subaglayaalka subaglayaalka agtooda nin laga helay meyd ah cumar bn cabdilcasiis a marka warqad u qoray ninkaas waxa uu yidhi in wajada asxaabuhu bayinatan dadkii ninkaas dhiiggiisa la ahaaday markhaati helaan khayr wa ilaa haddii aynan markhaati helin falaa tadlim innaas dadka waxba ha dulmin maxaa laga wadaa marka midaan bukhaari marka qasaamada sideeduuba diidaya qasaamoo dhanba na laguma dilaayo diyana ma leh laanna aharkan cumar bnu cabdilcasiis uu keena hadday markhaati haystaan ha keensadaan haddaynan hayninna faraha ka qaad ayb wailaa falaa tadlim innaas faina haada kan laa yuqdaa fiihi ilaa yowmi alqiyaama qasaamada lama xukumaayo ilaa qiyaamaha ayb bukhaari laftirkiisu saas u eelanayo yani qasaamadu sibay uga duwan tahay dacaawida kale qof markuu qof wax ku sheegto yaa la weydiiyaa markhaatida ninka muddacigaas uma ninka wax sheegana markhaati keena lahaa dhaartan ayaa iskale qofka wax inkiraya walyamiinu calaa man ankar yamiinta iyo dhaarta qofka wax inkira aaayaa lagu leeyahay qasaamadu cagsi wa ninbaa nin dhiig ku sheeganaya markaasaa leeli adiga dhaaro ko waxuunan ogeynuu ku dhaarana uunan isaga arkaynin uun u jeedin buu ku dhaarana waxaas o dhan marka waxay khilaafsan tahay xukunka caadiga lianna xukunka caadiga ninka wax inkiraaya ayaa dhaarta muddici dhaar uma taallo laakiin qasaamadii haddii xadiid ku soo arooray si la yeelaya waa in wax lagu dhiso maslaxad darteedaana qasaamada loo jidayay sababtoo ah haddii la dhihi lahaa ninkan markhaati ma wadataa maya iska tag dhiig badan baa baabi'i lahay dhaartan laftirkeeda dhiig baa lagu ilaalinahay marka qasaamadu axaadiida kusoo aroortay lama ibdaali karo qaala xadaanaa marka bukhaari axaadiidtii caadiga ayuu ka hadlay shaahidaaka ou yamiinuhu falaa tadlim innaas midaan aabahaasu keenay marka wuxuu rabaa inuu yidhaahdo asalkii dacaawida unbaa jirto asaamadan asalkii bay ka leexatay saas darteed qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa saciid bnu cubayd can bushayr bni yasaar zacma ana rajula min alansaari yuqaalu lahu sahlu bnu abi xatmata akhbarahu ana nafaran dad min qowmihi ka mid ah indalaquu ilaa khaybara bay tageen fatafaraquu fiiha waa ku kala baxeen fawajaduu axadahum midkood bay arkeen qatiilan isagoo la dilay wa qaaluu liladii wujida fiihim waxay ku yidhaahdeen kuwii dhexdoodii laga helay qad qataltum saaxibanaa idinkaa disheen ninkan yahuud bay saa ku dhaheen qaaluu waxay yidhaahdeen yahuuddii maa qatalnaa annaga ma dilin walaa calimnaa mana ogin qaatilan mid dilay wax dilayna ma naqaan faindalaquu ilaa rasuulillahi sal ll ly slam nebigay u tageen faqaaluu yaa rasuula allah indalaqnaa ilaa khaybara ayaan tagnay fawajadnaa axadanaa qatiilan midkeenoo la dilay baan aragnay faqaala alkubra alkubra nebiga wuxuu yidhi war qofka weyn ha hadlo qofka weyn ha hadlo horta yacnii nin yar baa rabay inuu hadlo markaasuu yidhi ninka weyn ha idiin hadlo faqaala lahum wuxuu ku yidhi yatuuna ta'tuuna bilbayinati markhaati baad la imaanaysaan calaa man qatalahu ninkii dilay xadiidkan bukhaari muxuu u keenay qasaamadoo meesha ka bixina markhaati keensada ayaa la yidhi waa dacwo caadi oo kale laga dhigay dacwo caadi ah baa laga dhigay qaaluu waxay yidhahdeen maa lanaa bayinatun markhaati ma hayno ayb qaala fayaxlifuun dadkan aad haysataana idiin dhaaranayno qaaluu laa nardaa biaymaani alyahuud yahuud dhaarteed annaga raalli kuma nihin dacwadii waa istaagtay marka waxaa la qabana marka yahuud maa dhiig ayna lahayn maa la kor saaraa fakariha rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu nacay an yudalla damuhu ninkaas muslimka dhiiggiisa baaba in laga dhigo fawadaahu mi'atan min ibili sadaqa boqol halaadoo geela sadaqada ayuu siiyey oo xaraysnaa meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa haddii qof wax la gaarsiiyo oo xukunkiisu uu caddaa waayo qofkii la dilay ama jinaayo la gaarsiiye xukunkii baa caddaa waaye markhaati male dhaartii waa isku laalaabatay ninkaasi marka iska tag dadkiisa in la yidhaahdo ma ahane baytulmaalka in laga siiyo diyo la yidhahdo intaan qaata bax xadiidkanu marka wuxuu u keenayaa qasaamada inuu yidhaahdo xukunkii caadigaa la maraya qasaamo ma la marayo ayb marka bacdu ahlilcilmi waxay dhaheen qisadan riwaayadan bayinada inuu nebiga markhaati uu su-aalay ta'tuuna bilbayinati calaa man qatalahu waxay yidhahdeen wahmi baa ku jiro ayb marka ibnu xajarna taas wuxuu u keenay bayinada wa ama qowlu bacdihim ina dikra albayinati wahamun lannahu sal l salam qad calima ana khaybara xiinaidin lam yakun biha axadu min almuslimiin qaara waxay yidhahdeen markhaatidan maba jirtaba la weydiiyey sababtoo a nebigu waa ogaa khaybar muslim inuusan ku noolayn ibn xajar marka wuxuu yihi waqad wajadna liطalabi اlbayinati fi hadihi اlqisati shaahida min wajhin aakhara akhrajahu nasaai mid abu daawuud wax badanuu keenay marka bayinada waa jirtaa lama daciifin karo ayb marka laakiin bayina ha jirto dhaartan la dhaartay laakiin waa qasaamo konton dhaart saamadii marka iyada lafteeday ku jirtaa marka ayb halkan marka wuxuu yidhi ibnu bataa qaala alqaadi ciyaad hada alxadiidu aslun min usuuli sharci wa qaacidat min qawaacid alaxkaam waruknun min arkaani masaalix alcibaadi wa bihi akhada kaafatu ala'immati wasalaf min asaxaabati والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين وإن اختلفوا في صورة الأخذ به وروي التوقف من الأخذ به عن طائفة فلم يروا القسامة ولا أثبتوا بها في الشرع حكما qaar waaba diideen qasaama ma jirta inaynu hada madhabu lxakam ibni cutayba madhabu lxakam ibni cutayba wa abi qilaaba wa saalim ibni cabdillaahi wa sulaymaana bni yasaar wa qataada wa muslim ibni khaalid shaykhu shaafici wa ibraahiima bni culaya wa ilayhi yanxu lbukhaariyu wa ruwiya can cumara bni cabdilcaziiz biikhtilaafin canhu intaas waa diidan yihiin laakiin xadiid baa soo arooray ayb qaala watafaquu kulluhum aimada dhammaantood marka haddana meel kale iska khilaafeenoo haddii qasaamadu jirto maxay waajibineen diya mase qisaas ayb imaamu shaafici isaga wuxuu ku tegay inay waajibinayso diyo oo aynan qisaas waajibinaynin ayb imaam axmed iyo aimo kalena waxay qabaan waaba waa dilay keena dil hadday dhaartaan waa loo dhiiba ayb haddii ay dhaartaan oo kontonkii dhaar ay maraan ninkii ayaga afartan laga saaraya waxayna deliishanayaan xadiid ka dhahayo watastaxiquuna dama saaxibikum haddaad dhaarataan mid iyaga ka mida la idiin dhiibayaa bihummatihi waa laidiin soo xirayaa idinkaa laidin siina waa qisaas ayb imaamu shaaficina wuxuu leeyahay aymaan weliba sidanoo kale ah in dhiig lagu bannaysto dhiiga waxa lagu bannaysanayo waa inay noqdaan wax la hubo marka diyada unbaa waajibaysuu leeyahay axaadiistuna saasay u badan tahay ayb ayb yaa lagu bilaabayaana waa isku khilaafeen jumhuurku waxaa lagu bilaabayaa dadka mudiciinta ah kuufiyiintana waxay leeyiin maya waxaa lagu soo bilaabaa muddaca calayhi ninka la haysto qaala waitafaquu kulluhum calaa annaha laa tajibu bimujaradi dacwa alwliyaa xataa yaqtarina biha shubhatu goormaa qasaama loo baahana waa hadday jirto shaki oo jira ninaa iska yimid maxkamadda markaasuu yidhi dadkaan aniga qofay iga qabaan qofay iga dileen wax shubhaa ma haysto iska tagaa laleeyahy bax qasaama hala gala ma la dhahayo leanna haddii baabkaas la furo nin kastaa ninbuu dhiig ku sheeganaa konton dhaar iyo dhibaa la gelayaa marka waa in lowth wax la yidhaha inuu jiro lowth shubha waa inay jirto wax ku tusi karo oramay run sheegayaan dadkan waa inay jirto ayb wakhtalafuu fii taswiiri shubhati calaa sabcati awjuh maxaa noqon kara marka shubho ama shaki lowth fuqahadu lowth ay dhahaan waxaas lowth maxaa noqon kara kow qofkii waa la dhaawacay intuusan dhimanin buu wuxuu yidhi damii cinda fulaan war aniga hebel dhiiggayga hebelow jiraa waa lowth ninkii sidaasuu yidhi waa dhintay lowth waay marka asaamaa la gela athaaniyatu an yashhada man laa yakmulu nisaab bishahaadatihi kalwaaxidi aw jamaacatin gayri cuduul amase lowth waxaa kaloo noqon karo ninkan hebelow naga dilay aw markhaati hal ninay keeneen hal nin markhaati dhammaystiran maahan soo maaha waa lowth laakiin shubhow keeni karaa ayb oo lowth weeyaan qasaamo in la galana ay suuragal ka dhigi karo ama wuxuu keenay toban nin laakiin cadaaladoodaa la fahmi waaye dadkan dhaar markhaati ma galaan shakiba iyo waa low athaalithatu an yashhada cadlaani bidarbi laba ninaa waxay ka markhaati kaceen war annaga waxaan arkayna ninkan inuu ninkan garaacayo laakiin kadib ninkan muddow noolaay wax kale inuu u dhintay iyo in kale annaga ma ogin markhaati wax ku jiraan wa iyadana soo maaha ayb waa lowth qaryo waxaa laga hel maalan ninkan isagoo la dilayaa la arkay ninbaa toorey la ag taagan dhiigka da-ay waa lowth hadda isaga laguma arkin isagoo gelinaya laakiin waa calaamad soo maha waa lowth nin dilanaa la arkay nin bastoolad la kor taagana ayaa meesha jooga waa lowth hadduu yiraa dadkii hadday yidhahdaan ninkaana ninkaan naga dilay annaga qasaamaa la gala waxaa lowth noqon karo ninkaani waxaa laga helay qaryo dad cadow u ah ay degan yihiin riibo iyo shaki inay dileenaa dhici karto middaas laakiin xoogaa waxay u baahan tahay in weliba wax lagu daro leanna waa dhici kartaa ninka inta meel kale lagu soo dilo inta lasoo qaado ayaga xaafadooda lagu soo tuuro way dhici kartaa soo maha imaamu shaafici marka wuu diidayaa taas isaga waa in wax shubhaa inay meesha taalo ayib waxaa lowth noqon karo qofka zaxmada ku dhinto asoo marna waxaa lowth noqon karo laba koox inay dagaalamaan nin markay kala rogmadeen nin meydaa la arkay laba kooxooda isdhex galay dagaal nin baa la helay marka meyd ah ninkaas marka labada qolo qolo hadduu uu ahaa qolada kale marka waa lagu sheegan karaa waa lowth waxyaabahaas dhan baa lowth noqon kara ayb waxyaabahaas marka haddii lagu arko ayaa qasaamadu imaan kartaa meeshaasna marka tafsiirkaas iyo hadalkaas baa ku jira ayb dhaaraha marka qasaamadu waa konton dhaar kontonkaas marka see loo dhaaranayaa dadka dhiigga sheeganayo sida ay meydka ugu dhow yihiinay u dhaaranaya cunugii wiilkiisa aabbihiis yaa ugu soo horeynaya konton hadday noqdaan halhal dhaaray maraya hadday noqdaan toban qofna waa qaybsanaya waa qaybsan karaa ninkiiba shan dhaar haddii laba ay noqdaan shan iyo labaatan iyo shan iyo labaatanay u qaadanayaan daaruu marka ay badnaanayaan ayb falow kaanuu bicadadi alaymaani xalafa kullu waaxidin minhum yamiinan wain kaanuu aqala aw nakala bacduhum ruddat alaymaanu cala albaaqiin ule hadday yar yihiin tiradoodu konton ka yar tahay ama ay cabsadaan kuwa kalea loo celinay aymaanta dadka kuwa baaqiga ayaa loo celinaya dhaartaa la leeyahay haddii mid keliya uu meesha soo istaagana xalafa khamsiina yamiinan asagaa kontonka dhaar maraya konton jeer isku xituu dhaaranaya ayb dhaarta marka qofka dhaaranaayo waxaa la yidhi looma shardiyo nin inuu yahay waxyaabahaas walaa baaliqan lil itlaaqi konton idinka idinka mida laakiin ilmo yarada dhaartooda ma anfacaysa laakiin naag waa ku jiri kartaa shaafici wuxuu yidhi laa yaxlifu fi lqasaamati ila alwaarifu lbaalig qasaamada waxaa dhaaranaya nin wax dhaxlaayo qaangaarna ayb qaala xadaثna qtaybaة bnu saciid qaala xadaثna abu bishri ismaaciil bnu ibrahim alasadiyu qaala xadaثna alxajaaj bnu abi cuثmaan qaala xadaثanii abu raja min ali abi qilaaba qaala xadaثanii abu qilaabata ana cumara bna cabdاlcaziiz cumar bna cabdاlcaziiz abraza sariirahu kursigii uu ku fadhiisan jiray amiirulmuminiin u ahaa kursiga uu ku fariisan jiro bannaanka usoo bixiyey qolkiisa bannaankiisa yowman maalin linnaasi dadka uma adina lahum waa u idmay fadakhaluu waa soo galeen faqaala wuxuu yidhi maa taquuluuna fi lqasaamati qasaamada maxaad ka oranaysaan maxaad qasaamada ka leedihiin qaala waxauu yidhi naquulu waxaan dhahaynaa alqasaamatu alqawadu biha xaqun qasaamada in laysu qisaaso iyada darteed xaqun weeyaan waqad aqaadat biha alkhulafaa khulafadiina way qasaamo darteed bay wax u qisaaseen khulafada wuxuu ka wadaa ibnu zubayr iyo raggaas qaala lii marka dadkii qaar baa saa dhaheen markaasuu yidhi cumar bnu abuu qilaaba dhahayo qaala lii wuxuu igu yidhi cumar maa taquulu yaa abaa qilaaba abuu qilaabow adiga maxaad leedahay nin cilmi u saaxiibo wa nasabanii linnaas dadka ayuu iisoo istaajiyey faqultu waxaan idhi yaa amiira almuminiin amiirulmuminiinow cindaka ru'uusu lajnaad waxaa kula jooga nimankii madaxda ahaa shaam waxay u qaybsanayd shan gobol shanta gobol nin kastaana yacni nin sarkaaloo taliye ayay lahayd nimankii taliyayaashii waa kula joogaan wa ashraafu lcarab carab dadkeedii sharafta lahaa ayaa kula joogo ra'yi dadkii lahaa maanta waa ku ag joogaan ara'ayta bal ii sheeg low anna khamsiina minhum konton iyaga ka mid a umaraa'ul ajnaad konton sidoodoo kale ashraafu lcarab shahiduu calaa rajulin muxsanin nin nikaax xalaala soo maray wax ku dhadhamiyey hadday ku marqaati furaan bidimashqa meeshan dimashq dhexdeeda annahu qad zanaa inuu zinaystay walam yarowhu aynana arkin raggan waaweyn konton ka mida hadday yidhahdaan hebel oo muxsan ah oo zinays waa zinaystay ay ma aragteen ma ogin annaga ma arkin ay yidhaahdaan akunta tarjumuhu dhagax ma ku dili lahayd ayb qaala laa maya qultu ara'ayta low anna khamsiina minhum shahiduu calaa rajulin biximsa konton ayaga ka mida nin ximsa joogo magaalada xims hadday ku marqaati kacaan annahu saraqa inuu xaday akunta taqdacuhu gacanta ma ka jari lahayd walam yarowhu mana aynan arkin qaala laa maya qultu fawallaahi baan ku dhaartee maa qatala rasuulu llahi sal l salama nebigu ma dilin axadan axad qadu weligiis ilaa fii ixdaa alaati khisaal nebiga weligiis qof ma dilin ilaa saddex arrin midood maahan rajulun qatala nin dilay bijariirati nafsihi ayb rajulun nin qatala bijariirati nafsihi nafsadiisa wax ay kasbatay nin wax u dilay yani nin qof muslima dilay waa la dilaa isaga soo maaha qisaasaa loo dila isaga ficilkiisaa loo dilaa ninkaas fa qutila waa la dilay ow rajulun nin zanaa zinaystay bacda ixsaanin ow rajulun xaaraba allaaha wa rasuulahu nin alle rasuul dagaal ogeysiiyey la dagaalamay wartadda can ilislaami diintana ka baxay nebigu saddexdaas inbuu dilay midhaanna sidaas maaha faqaala alqowmu dadkii waxay yidhaahdeen awalaysa qad xadatha anas bnu maalik ana rasuula allahi sal l salama qataca fi saraqi wa samara alacyuna uma nabadahum fi shamsi nimankii curaniyiinta nebigu s gacmaha iyo lugaha kama jarin soo maunan dilin bannaankaas ma dhagxaanta madmadow soo ma unan uga tegin yani waxay rabaan iyagu inay yidhaahdaan wax ka quseeya waxay tahay dadkaa nebigu uu laayay saddexdan aad sheegtay midkoodna maaha haddana nebigu waa dilay sala allahu calayh wasalam meesha ayagu ka hadlayan meeshaas waa abuu qilaaba daliilkiisay rabaan inay ku celiyaan faqultu waxaan idhi buu yidhi ana uxadiukum xadiida anas anaaba idiin sheegayo yidhi xadiidka anas xadaanii anasun anas baab ii warramay ana nafaran min cuklin amaaniyatan oo sideed ah qadimuu calaa rasuuli illahi sal l slam nebigay usoo galeen fabaayacuuhu cala alislaam islaamay kula mubaayacoodeen waa muslimeen fastawkhamuu larda dhulkii bay ku xanuunsadeen fasaqimat ajsaamuhum jirkoodii baa jiraday fashakow dalika ilaa rasuuli illahi sal salam nebigay arrintaa uga cawdeen u sheegeen qaala falaa takhrujuuna maca raaciina fii ibilihi raacigaanna maad u baxdaan geeliisa maciisa fatusiibuuna min abwaaliha wa albaaniha kaadideeda iyo caanaheeda ayaad soo cabaysaan qaaluu bala sidaas ma yeelaysaan haabay dhahen fakharajuu way baxaan fasharibuu min abwaaliha wa albaaniha fasaxuu waa caafimaadeen faqataluu raaciya rasuuli llahi sal l salam raacigii nebigay dileen kuwaan qof bayba dileenso anigi idin dhahayaa nafsu binafsi saddexdii kama baxsana kuwa wa atradu nacama xoolihiina waa eryadeen waa eryeen ka haysteen fabalaga dalika rasuul اllahi sal l slam faarsala fii aathaarihim faudrikuu fajii'a bihim waa la keena faamara bihim faquطicat aydiihim waarjuluhum wasamara acyunahum uma nabadahum fi shamsi xataa maatuu qultu waxaan iri buu leeyahay wa ayu shayin ashaddu mima sanaca haulaa wa ayu shayin shaygeeba ashaddu ka daran mima sanaca haulaai kuwan waxay sameeyeen irtaduu can ilislaam waqataluu wasaraquu nimankan diintii waa ka baxeen waxbay dileen faqaala cambasat bnu saciid baa markaas wuxuu ku yidhi wallaahi baan ku dhaartee in samictu kalyowmi qad maa samictu ma aanan maqlin kalyowmi qad maantoo kale wax aan maqlay yani waxaanoo kale kaama maqluu leeya abuqilaabow maantoo kale faqultu ataruddu calaya xadiiii yaa cambasatu xadiidkaygii miyaad diidaya radinaysaa qaala laa maya walaakin ji'ta bilxadiidi calaa wajhihi xadiidka sidau ahaayaa u keentay marka isagana inuu maqlay baa dhici karta laakiin uu ilowsanaa waxyaabo xadiidkii baad soo kaxaysay waayahay wallaahi baan ku dhaartay laa yazaalu haada aljundu bikhayrin jundigan dadkan shaam joogo jundiga shaam oo ka wada ahlu shaam khayr ka zuuli maayaan maa caasha haada shaykhu bayna duhrihim ninkan caalimkaa intuu ku dhex nool yahay ayuu yidhi waa u qiray marka allah almustacaan dadkan marka dad dadkii horey ahaayeen waxna waa isu ogolaayeen cilmigana aad iyo aaday u qiimay jireen qultu waxaan yidhi buu yidhi waqad kaana fii hada sunnatu min rasuuli illahi sal ly salam sunno ayaa arrintan nebiga xaggiisa ka ahayd dakhala calayhi nafarun min alansaar fataxadatuu cindahu fakharaja rajulun minhum bayna aydiihim faqutila waa la dilay fakharajuu bacdahu faidaa hum bisaaxibihim yatashaxaqu fi ddami qisadii wuxuu keenay muxayiso iyo xuwayisa ninkii khaybar oo yahuudda iyo ansaar dhex martay ayuu keenay ilaa uu yidhi qaaluu maa kunnaa linaxlifa fawadaahu min cindihi nebigaasaa diyeeye qultu waxaan yidhi marka qisadan marka qasaamadiibuu si mursalnimo ah u wariyey abuuqilaaba waxaad moodaa abuuqilaabo wuxuu diidan yahay qasaamada in wax lagu dilo laakiin in diya ka waajibto inuunan diidanayn diyo inay ka waajibto inaanu diidanayn ee wuxuu diidan yahay dhaartaas darteed qof in loo dilo qultu waqad kaanat hudaylun khalacuu khaliican hudayl waxay ahayd qof bay qabiilkoodii ka saareen waagii hore jaahiliyadu waxay yaqaaneen qofku hadduu qaabdarro iyo waxyaabo la yimaado aan fiicnayn oo ayagu ay yani xoogaa ka ay ka anafoonayaan ay ka xun yihiin qofkaasi tolka waa laga saarayaan dhihi jireen qabiilka ayay ka bixi jireen marka hudayl nin bay iska bixiyeen ayaga fasaad iyo dhib bay dartiisa isaga saareen fi ljaahiliyati fa quriqa ahlu beytin dad meel deganaa baa lagu soo guureeyey habeennimo min alyaman oo reer yaman ah bilbadxaa meesha badxaa fantabaha lahu waa lasoo weeraray fantabaha lahu rajulun minhum nin dadkaa ka mida baa kacay faxadafahu bisayf ninkii sayf buu isaga tuuray faqatalahu waa dilay kii waa ninkii lasoo tuuray oo hudayl ay hadda ka hor iska tuurtay ayaa intuu qolo meel joogto u dhacay tuugnimo ahaan ayaa layska celiyey waa dhintay marka fa jaaat hudaylun hudayl waa timid faakaduu lyamaaniya ninkii yamaaniga ahay bay qabsadeen fa rafacuuhu ilaa cumar bilmawsim cumar bay ula tageen xajka mawsimka waa ninay ayagu iska soo tuureen dhibaatadiisa iyo qaabdarradiisa haddana yacni waa daba dhiiggiisay raadinayaan waa iska dabciga soomaalida war ninkaan iga cesho war ninkaan iga cesho allaha alla meeyaha iga cesho makaa ceshanaya markii la dilo daduu yeelanay odayaal waxaa laga yaabaa inay odayaalku yidhaahdaan war dhibka weyna imaanaya haddii kale waxa layska siiyo sidaas marka xalaal may ku noqonay wax lagu bixiyo shartaada oo laga cabsanayo waxa lagu siiyo xalaal maaha ayb sidii oo kale marka tan caada jaahili wa qaaluu waxay yidhaahdeen qatala saaxibanaa ninkan ninkeennii buu dilay faqaala wuxuu yidhi innahum qad khalacuuhu mirmuminiinoo ninkan ninay iska tuureenoo ahaa oo iyagaba dhib dhib ay ku tuureen ayb faqaala wuxuu yidhi yuqsimu iyagu marka waa diideen faqaala wuxuu yidhi yuqsimu khamsuuna min hudayl konton reer hudayl ah nimankiina dhiigga sheeganaya dhaaranaysa maa khalacuuhu ninkaas inaydnan iska tuurin oo nin fasaad ugu yaqaano darteedaan isaga tuurin qaala wuxuu yidhi fa aqsama minhum tiscatun wa arbacuuna rajulan afartan iyo sagaala dhaar isku jiiday wa qadima rajulun minhum min ashaam nin ayaga ka mida shaam ka yimid fasa'aluuhu an yuqsima war hal adaa dhimane dhaaray dhaheen faftadaa yamiinahu minhum bialfi dirhamin war dhaarta iga dhaafuuri kun dirhamaan bixinayaa booskeeda idaayo dhaarkama baxo faadkhaluu makaanahu rajulan aakhar kunkii baa laga qaaday nin kalaa la geliyey booski waa dhaarteen fadafacahu ilaa akhi lmaqtuul ninkii la dilay walaalkiis ayuu u dhiibay waa kanaa watuy ninkii marka yamaaniga ahaa waxaa loo dhiibay ninkii la dilay walaalkiis maadaama dhaartii ay dhacday faqurinat yaduhu biyadihi gacantiisaa gacantiisa lagu xiray sunuufakanin qaala fandalaqaa way tageen waalkhamsuuna aladiina aqsamuu iyo kontonkii dhaartay xataa idaa kaanuu binakla markay marayaan akhadathum samaa roob ayaa qabtay fadakaluu fii gaarin fi ljabali god buur dhulkaas ijaaz buurtu waa dhagxaane meel bay galeen marka ay roobka uga onkoranayeen ayb fi ljabali buurta dhexdeeda fanhajama algaaru derbi goodkiibaa kusoo dumay cala alkhamsiina kontonkii aladiina aqsamuu dhaarteen famaatuu jamiican kulligood waa dhinteen wa uflita alqariinaani labadii isku xirnaana waa la fakiyey watabacahumaa xajarun dhagax ayaa soo dabagalay fakasara rijla akhilmaqtuul labada isku xiranta waa ninkii maqtuulka walaalkiis iyo ninkan kale la haysto miskiinka fakasara rijla akhilmaqtuuli dhagax baa soo daba orday markaasuu lugta ka jabshay facaasha xowlan sanad ayuu noolaaday uma maata waa dhintay sanadkii bacdi marka kontonkoodii iyo ninkii dhiigga sheeganaya waa isla riiqmeen waa isla dhinteen uma maata dabadeed waa dhintay ninkiina waa ilaahay waa ka fakiyey jaahiliyada marka waa yaqaaneen yacni waxaan u jeedaa waqtigii cumaray midaan dhacday qasaamadu marka waa waa jirtaa qultu waqad kaana cabdulmalik ibnu marwaan aqaada rajulan bilqasaama cabdulmalik nin buu qisaasay qasaamo darteed uma nadima bacdu dabadeed waa ka shallaayay maa sanaca waxa uu sameeyey fa amara bilkhamsiina aladiina aqsamuu kontonkii dhaartay hala ii keena fa muxuu min addiiwaani diiwaankii baa laga tirtiray wa sayarahum ila shaam musaafuriswaana iska shaamna waa ka kaxeeyey ilaa yani cani shaam shaamna waa ka kaxeeyey hada aakhiruhu billahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina muxamed